tartanka ramadaan kaab oo ay ka qaybgalayaan sideed kooxood ee heerka koowaad ayaa si rasmi ah looga daahfuray garoonka ciyaaraha annada leefel ee degmada cabud waaqi ee waqooyi gobolka galgaduud munaasabada daafurka iyo waxaa kasoo qaybgala maamulka degmada cabud waaq bahda isboortiska degmada iyo qaar kamida qeybaha kala duwana bulshada ku nool degmada cabud waaq ee waqooyi gobol galgaduud gudoomiyaha isboortiska degmada caabudwaaq bulaalo qooje iyo xogayaha maamulka dowlada hoose ee degmada caabudwaaq nadiir cabdikariin salaad ayaa si wadajir u bagaadiyey kulan ciyaareedka lagu hormarinaya isdhexgalka ciyaaraha uu noo daafurayo uu noo dhigay wasiir cabdiweli wasiirka caafimaadka galmudug halkan waxaa galabta laga daafurayaa koobkii rabadaanta ay dheelayso sideed koox ay dheelayso koobkan magaciisa waxaa layihahdaa koobka nabadda iyo isdhexgalka bulshada wasiirku wuxuu dhigay koobkii nabadeynta inta yartahayd oo dhowrkii beri magaalada uu ka shaqaynayay oo nabadeynta ka shaqaynayay buu koobka noo dhigay sideedeenna koox waxaa la doonayaa inaan ka faa'iidaysataan wasiirku koobkii noo dhigay inaad ka faa'iidaysataan oo sidii nabadii iyo magaranaysa iyo isdhexgalkii iyo bulshadii buu wasiirku ugu talagalay wasiir waa mahadsan tahay koobka aad noo dhigtay waana kaa qabnaa waana kuu mahad celinaynaa galabtana ciyaarihii waa noo furmeen ilaahay waxaan ka rajaynaynaan inta bisha rabadaan ka dhiman inay si qurux badan ay mataqaana noogu daahfuraan waxaana loo joogaa xogaahiyadii degmada iyo labadii tiim oo galabta lagu daahfuray baa galabta naloo joogtaa xoghayo kusoo dhawow koobkii rabadaan kaab uu noo dhigay wasiir cabdiweli الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدوميها سبورتسكا كابتنada labada kooxood ciyaartooyda inteeda kale bulshooyinta dhammaanteen asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu runtii farxad weyn bay noo tahay inaan koobkaan inaan koobkaan goobjoog u nahay maanta iyo daafurkiisa allaha ka soo koobna waxaa mahadiisa us- macnihii mahadiisa iskale wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda galmudug mudane cabdiweli oo runtii muddooyinkii lajo- lasoo dhaafay iyo mar walbaba dee ka mid ahaa hoggaanka bulshada iyo eliidkaba deegaankan waa kaga mahad celinaynaa inuu inuu inuu garowsaday inay baahiyaha dee degmadanu ay kow ka macnihii ay qabto inay kow ka tahay in tartamo sports la qabto ee waa u mahad celinaynaa wasiirka si guud iyo si gaar ahba marka intaa laga soo gudbana ee waxaan rajaynayaa hadduu ilaah yidhahda labada tiim ee sideedda tiimba iyo oo labada tiim galabta u horeyso in dhammaantood ciyaar wanaag ay soo bandhigaan andanna kooxda u dambeysa oo loo hambalyeeyo ilaa kooxda u horeyso hareysaba dhammaantoodii ee wanaag iyo isdhexgal iyo wanaag ay ka qaadaan aysan ka qaadin een wax un ee dee dhibaato aysan ka soo laaban oo u mahad celinayaa bahda isboortiska oo gudoomiye u horeeyo oo runtii shaqo badan ka qabtay deegaankan isboortiskiisa waxaan rajaynayaa intaas iyo in ka badanba inay kasii qabtaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh